Eriddu waxay ku saabsanayd isxog waraysi, wada tashi howlaha muhiimka ah ee ciidanka xoogga dalku u haya qaranka Soomaaliyeed.
dabcan dagaal baa jira madaxweynihii baa furumaha jooga dhuusa mareeb aad baa isha loogu hayaa laakiin maxay idiin sheegeen wasaaradda gaashaandhigga ee taliska xoogguba xaggee wax marayaan hadda
meel wanaagsan bay marayaan ciidankeennu wuu dadaalayaa howlo adag buu ku jiraa dagaalluu ku jiraa waan la wada soconaa dhammaanteen waan ka dharagsannahay in goobo badan la xoreeyo ciidanka ama cadowga laga xoreeyey al-shabaab laga xoreeyey baaxadda intaa la eeg ay tahay markii ugu horraysay ee ciidan soomaaliyeed isagoo socda howlgalo shan iyo toban sano ka bacdi oo ay caawinayeen ciidamada atmis maantana ay kalsoonidii iyagu haystaan ciidanka soomaaliyeed inay inay iyagu qaadi karaan howlgal qaadi karaan fulin karaan ku guulaysan karaan hayn karaan
goor dhaweed ood la hadasha saxaafadda waxaa tidhi dad baa jira ka hadla jabka ciidanka iyo dulduleelada maxaad kala jeeda
waa jiraan miidiyada haddaad akhrido mooralka iyo niyadjabka ciidanka dad ku howlan inay jiraan way muuqataa haddaad eegto adigoo miidiyadaad ka mid tahay waxaasoo dhammi waa la wada soconnaa ummadduna waa ka dheragsan tahay digniin bay ahayd in lagu yidhaahdo kawaantooba inaad kaalmaysaan cadowga ummadda soomaaliya dagaal hadduu dhaco xildhibaan guuli guuldarro way timaad gaabiska meelaha qaar iyo dhaliilaha maydii aad sheegtaba siyaasiyiinta qaarkood ma weydiisan wasaaradda sababta meelaha qaarka intii laga soo baxo
ciidan horta waxaa lagu galaa oberation hadaf guul laguma galo inaad soo guul darraysanayso operational balan buu leeyahay ciidanku ciidankii marka la qabto xoreynayay fadhiisanayay buu leeyahay howlahaas iyo baaxadda dhulku intuu leegyahay ciidanku mar walba waa ugu talagalaa guul iyo guuldarraba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ciidanka soomaaliyeed waa guulaystay waa ku ammaanan yihiin bulshadu way aragtay dhaxalkeedii ummadda soomaaliyeed way u jeedaan qaranka wuxuu ku hogaaminaya madaxweynuhuna cid walba waa ka dharagsantahay laakiin xildhibaan question guuldarrada qaarkeed hadday tahay farsamo xumo iyo siyaasad miyaysan hayn wasaaradda weydiisaan waxaas waa wax la xallin karo farsamo xumo hadday hadday timaaddo waa la xallin karaa kuma odhanayo wax waliba waa saliim khaladaad waa iman karaa bini'aadan baynu nahay waxbaa xumaan karaa laakiin waxaas sidee loo saxaabaa meesha taalla maaha laakiin in la yidhaahdo waxbaa xumaaday wax waliba way xumaadeen guusheennu waa lama dafiraan goobaha la xoreeyey waa lama dafiraan wax waloo aynu ay maanta ciidamadaasi gaareenna waa wax qaranka soomaaliyeed u ah guul iyo gobonnimo iyo in laisgarab taago